alxamdu lilahi rab alcaalamiin sala allah waslama calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd albaab ahaalif fii ikraami ahli اlqur'an wannahyi can iidaa'ihim baabkan wuxuu ka warramahayaa dadka qur-aanka ahalka u ah oo xufaadda ah in la karaameeyo iyo nahyiga in dhibaato loo geysto ku yimid hadda marka dadka qur-aanka ahalka u ah oo qur-aanka garanhaya oo qur-aanka sida oo xamalatul qur'aan ah oo qur-aankii u sida siditaan xisi ah iyo mid macnawi ahba yacni qur-aankii garanhaya kuna dhaqmo qur-aankii uu ka muuqdo kuwaas baa mudan karaamaynta in la sharfo oo la karaameeyo lagana fogaado in dhibaato loo geysto iyadoo muslimiinta oo dhan in dhibaato loo geystaa aysan bannaanayn iyaga marka si gaar ahaaneed ayaa loo tilmaamay qaala allahu caza wajal wman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlquluub waman yucadim ninkii weyneeya shacaa'ir allahi allah subxaanaه wa tacaala calaamaadkiisa fainahaa weynaaintaasu min taqwa اlquluub quluubta taqwadeeda iyo cabsideeday ka mid tahay ninkii weyneeya ilaahay calaamaadkiisa shacaa'ir waa jamcu shaciira waxaa loola jeedaa wax kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyey oo diinkiisa ka mid ah ayaa shaciira la yidhaahdaa salaad ha noqoto soom ha noqoto xaj ha noqoto meelaha cibaadaadka lagu sameeyo ha noqoto dadka qur-aanka ahalka u ah in la karaameeyo diinkay ka mid tahay shacaa'irta ilaahay bay ka mid tahay fa innahaa waa damiirkaasu u laabanhayaa weynayn weynayn laga fahmay ficilkaas oo ah ninkii weyneeya weynayntaasu waxay ka mid tahay taqwada quluubta oo lays amray haa taqwada qalbiga ka imaata oo qalbiga ku jirta ay ka mid tahay wqaala tacaala waman yucadim ninkii weyneeya xurumaati illaahi ilaahi subxaanahu wa tacaalaa waxyaalaha uu xarimay fa huwa khayrun kaas ayaa khayrun lahu qofka u khayr badan cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa xurumaadka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxyaalaha uu xarimay waxyaalaha uu xarimay oo muxaramaadka ah oo ay ka mid yihiin maalan qofka ahlulqur'aanka ah ama ahlulqur'aan ka mid ah in la dhibaateeyo marka ninkii weyneeya xurumaadka ilaahay oo aada iyo aada u ilaaliyo dhowra fa huwa khayrun lahu arrinkaas ayaa u khayr badan cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa wa qaala tacaala waqfid janaaxaka lilmu'miniin waxaad raaricisaa garabkaada mu'miniinta u raarici mu'miniintii marka kuwii uu khayrka badnaay ayay ka mid yihiin xamalat lqur'aan wa qaala tacaala waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu kuwa dhibaatada gaarsiinhaya mu'miniinta iyo mu'miniinta oo dhibaato ku gaarsiinaya wax aysan iyagu samaynin waqad ixtamaluu kuwaasu waxay qaadeen dhibaatada geysanayaa buhtaanan hafaryo iyo waifman mubiinan iyo dembi cad bay geysanayaan oo ay qaadeen waaladiina yuduuna almu'miniina waalmu'minaat dadka mu'miniinta ah iyo dadka mu'minaadka ah kuwa dhibaatada u geysanaya kuwii mu'miniinta ahaa iyo mu'minaadkuna waxa weeyaan dadka qur-aanka xafadadiisa ah ama haween ha noqdeen ama niman ha noqdeene dee mu'miniintaas kuwii uu khayrka badnaa u mu'minaadkaas weeyaan bikayri maktasabuu wax aysan samaysan ayaa dhibaato lagu gaarsiinhayaa laakiin haddii qofkii mu'minka ama mu'minadda ahaa iyadu ay dhibaato geysato ee dhibaatadaas looga jawaab celiyo hadde markaas iyadaa dembigaas leh in waxaa lagu sameeyona abaalmar bay u leedahay marka taas kuma jirta eh waa dad mu'miniin ah iyo mu'minaad ah oo dembi aysan kasban lagu dhibaataynayo faqad اxtamaluu waxay qaadeen buhtaanan hafaryo yacni buhtaanka waa been lasoo dhoodhoobay oo aan jirinin iyo waisman mubiinan dembi cad وفي الباب bاaبكa waxaa ku jira xadيiث أbي مسعوuد الأنصاaري iyo xadيiث بن عabاaس المتqdimaani في الbاb الثاني aan kusoo marnay وعن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه qاaل qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إن من إجلاaل اللhi تaعاaلى إكراam ذi الشhيبة المسلم وxاamiل القرآن غyr الغاalي فيh والjاaفي عنه وإكrاam di السuلطاan المqsط rawaahu أbu dawuud wa huwa xadiiثu xasan أbu muuسى الأشcري رadي الlahu canهu waxa uu leeyahay rasuulka wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam إna min إجlaal الlahi tacaalى allah subxaanaه wa tacaala weynayntiisa waxaa ka mid ah إkrاama di shaybaة الmuslim nin leh tin cad oo muslim ah karaamayntiisa yacnii dadka da-da noqday oo tintoodu ay caddaatay oo islaamka ay ku soo caddaatay tintoodu in la karaameeyo waxay ka mid tahay ilaahay weynayntiisa waayo waa amar ilaahay uu bixiyey marka ilaahay amarkuu bixiyey qofkii weyneeya ilaahay buu weyneeyey aamirkii buu weyneeyey iyo waxaamil الqur'aan waa maxalu shaahidka weeyaan iyo ninka qur'aanka sida غayr اlghaali fiihi oo aan ahayn qur-aanka mid ku xadgudbay oo ku fogaaday iyo waljaafi canhu mid ka fogaaday qur-aanka mid ku fogaaday iyo mid ka fogaada lama rabo quluw iyo aljafaa weeyaan marka laba shay iska soo horjeeda quluwga awaamirtii qur-aanka ayuu kusii fogaado waxaan qur-aanku amrinin ayuu asagu amrahaya oo dadkii ka doonahaya waa alquluwu fi lqur'aan weeyaan ayb quluwgaas ha u noqdo xagga qur-aankii ku camalfalkiisa ama akhrintiisa oo akhrintiisana quluw waa lagu samay karaaho xad mucayan haya qur-aanka akhrintiisu ku istaagaysaa intaas wixii ka badan waxaa la dhihi karaa guluw fi lqur'aan wey yani guluw fii qira'ati lqur'aan sida maalan kuwa qur-aanka ku heyso oo kaleeto oo tilaawadii sharciga ahayd ka sii gudbay waxaa la dhihi karaa marka guluw fi lqur'aan weeyaan ama camalfalkii qur-aankay ku xadgudbeen oo wax aan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku amrinin iyo iyadoo amar ka dhigahayaan ama ay diin ka dhigahayaan oo qur-aankii ayayna u leexin hayaan oo leeyihiin qur-aankii ayaa sidaanna amray qur-aanka ayaan ku camal falaynaa waxaan waa diin wixiina wax ilaahay uu amray ma aha wax qur-aanku uu amray ma aha waxa weeyaan qofkaasu marka waa haali fi lqur'aan karaamo iyo waxa weeyaan maamuus ma laha ama waljaafi canhu qur-aankii ayuu ka fogaaday oo qur-aankii awal hore wuu yaqiin laakiin akhrintiisiibuu ka fogaaday qur-aankii ma akhrinayo mana ku camal falahayo waxaa la dhihi karaa marka qur-aankii qof ka fogaado weeyaan aljaafi canhu isaguna karaamo ma mudna marka labada daraf alguluwu fiihi iyo aljafaa waa laba daraf oo kala fog labaduna madmuum weeyaan shaydaankuna bini aadamka waxyaalaha uu ku dhumiyo ayay labaduba yihiin ahlulcilmiga waxay dhaheen ashaydaanu yashumu qalba bini aadam wuu ururiyaa hadduu ka dareemo xegxeganaan iyo shido shidu usii kordhiyaa marka wuxuu gelinhayaa guluwi buu gelinhayaa haddii uu ka dareemo isdhigsi iyo maaragtay xoogaa ka gaabinna iyadaas buu u kordhinhayaa ilaa uu ka fogaado diinkii oo dhan mana u aaba yeelahayo labadaas albaab ama labadaas baab midkii uu mariyo uma aaba yeelahayo mid kastaba yu-addii ila dalaala waxaa ka mida ijlaal اllahi ikraama di sulطaani اlmuqsid suldaanka suldada ninka iska leh oo weliba cadaalad sameeya in la karaameeyo suldaanka cadaaladda sameeya in la karaameeyo waxay ka mid tahay ijlaalullaahi bay ka mid tahay waa midka marka cadaaladda sameey hadduusan cadaalad samayn marka karaamayntaas xadiisku uu tilmaamahayo ma uusan mudan bayna qowsayn waxaa ku jirta almuqsid waxay dhahaan marka bayna mackuufatayn musalax waxa weyn marka dadka un kutubta nashriya ay ku heshiiyeen almuqsid xadiidkay ka mid taha laakiin kitaabka ka mid ma aha oo nawowi cibaaradaas muusan qodin muusan qorinin laakiin waa loo baahan yahay oo ikraama di sulطaan waa qayd weeyaan almuqsid qof cadaalad samayn marka hamishu inuu intuu ku qoro uu yidhaahdo cibaaradan matniga xadiidkan ka soo qaadannay ee xadiiska uu soo deliishaday nawowi ka mid ma aha waxaa kaafi ah alqowsayni almackuufayni bas intaasaa lagu garanaya rawa abu daawuud wahuwa xadiidun xasan وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح عائشة يا حديث كاس ورديه رضي الله عنها وحي لا ذهي وحؤون أمر رسولك صلى الله عليه وسلم an nunzila annaasa manaasilahum dadka inaan manaasishooda dejino qof walba meesha uu astaahilo in la dejiyo oo meesha uu mudan yahay la mariyo ayuuna amray xadiiskaa marka abu daawuud baa fi sunan ku wariyey wاlbazaaru fii musnadihi wاlxaakimu fii culumi xadiisna waa ku wariyey waxaana uu yidhi xadiiثun صaxiix xadiidkaas marka alimaamu muslim baa fii muqadimati صaxiixi ku wariyey bsiiqati tadciif amase bisiiqati atamriid buu ku wariyey marka xadiidkan صaxiix buu ku xukumay abu cabdillaahi laakiin ahlulcilmiga muxaqiqiinta waxay dhaheen maaragtay صaxiix ma gaarsiisno waa daciif laakiin qawaacida sharciga oo caamka ayaa laga fahmahayaa marka arrinku inuu sidaas uu yahay qof walba karaamadiisa iyo waxa uu astaahilo in la mariyo bisarfi nadar can sixati alxadiidi oo cadami sixatihi waa shay sharciga ka mid ah wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana yajmacu bayna arajulayni min qatla uxudin uma yaquulu ayuhumaa akharu akhdan lilqur'an faida ushiira ila axadihima qadamahu fi اllaxdi rawahu اlbukhaariy jaabir bnu cabdillaahi ayaa radia allahu canhu waxa uu wariyey nebiga sala allahu calayh wasalama inuu ahaa yajmacu bayna rajulayni laba nin inuu kulmin hayay oo min qatla uxudin shuhadadii uxud lagu dilay ka mid ah ayuu kulmin hayay oo hal qabri baa la wadagelinhay haa marka dadka qatladana way badnaadeen jarxaduna way badnaadeen waxaa awood loo waayey markaa mid kastaba in qabri loo sameeyo marka uun labo labo ayaa qabriga loo gelinhayey uma yaquulu nebigu wuxuu dhahahayey markaas ayuhumaa akharu akhdan lilqur'aan ayuhumaa labadooda keebaa akharu akhdan lilqur'aan qur-aanka qaadashadiisa ku badan yacni ninkee qur-aanka ka kale ka aquu'u faida ushiira ilaa axadihima midkood haddii la tilmaamo layihaa kana qur-aan aqoon og qadamahu fi laxdi laxdiga asagu ku hormarinhaya isaga dhinaca qiblada la xijinhaya marka ninkii qur-aanka ku aqoonta fiicnaa ayaa xataa qabrigii ka kale imaam ugu noqday marka isagaa lagu hormariyo dhinaca qiblada isagaa la xijinhaya rawahu lbukhaariy وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري حديث أبو هريرة يا وري رضي الله عنه الرسول كيوك وري صلى الله عليه وسلم رسولكنا إلهي بأعزوي أما أتيري وحديث قدسي الله سبحانه وتعالى يا وكوي راهدي من آذى لي منكي لبه وليا لي من آذى لي وليا ninkii weli dhiba aniga daraaddeedana u dhiba dhibitaanka marka waa kala duwan yahay yacni qofkan likownihi mutadayin oo awaamirta ilaahay uu fulin hayaa nawaahida ilaahay buu ka fogaan hayaa sababteed buu dhibaatada ugu geysan hayaa diinkiisiibaa lagu daba joogaa lagu dhibaya faqad aadantuhu bilxarbi ilaahay wuxuu leeya waxaan ogeysiiyey xarbi qofka markaa nuucaas oo kaleeta ah waa qof ilaahay xarbi kula jira ilaahayna uu xarbi kula jiro qofkii uu ilaahay xarbi kula jirona waa halaagsamay qof halagmay weeyaan marka marka waxyaalaha uu ilaahay xarbiga u cilaanshay waxaa ka mid ah iidaau lmuslimi lilaahi maxaa kaloo ka mid ah y arribaa ayb faadanuu bixarbi min allahi warasuulihi ayuu ka yidhaahday ribadii ilaahi subxaanahu wa tacaala marka labadaas sinfi min annaas waa dad ilaahay xarba kula jira وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته صحيحين عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح قفك الصبح كذا فهو في ذمة الله إلهي أمانك سكجرا qofkii salaad subax dukada ilaahay ammaankiisuu ku jiraa falaa yadlubannakum اllahu bishayin min dimatihi yuusan idinka dalbanin allahu subxaanahu wa tacaala wax ballankiisii ahaa marka salaada subax shay u qiimo badan tahay buu xadiisku tilmaamaya qofkii salaada subax dukada waa qof ballanqaad ilaahay ka haysta iyo ammaan nin madaxahu maanta haddii uu yidhaahdo ninkaas anaa ammaan siiyey oo la garanhayo ninkaas haddii ammaankiisa lagu xadgudbo inuu cuquubo adag qofkii ku xadgudba uu gaarsiinhayo waa laga wada istaagahaya wax loo geysanayo ma jiraan laakiin waxaan la fiirinayn qofka salaad subax dukaday waxa uu sheegay rasuulku inuu haysto ammaan ilaahay marka qofkii ku xadgudba ama dhibaato gaarsiiya ama dila waa qof ku xadgudbay qofuu ilaahay ballan siiyey rasuulku wuxuu leeyahay marka yuunan idinka dalbin allahu subxaanahu wa tacaalaa wax ammaankiisii ahaa oo aad meel uga dhacdeen ama aada bursiin waa shay aad iyo aada u weya imisaa qofaa la dilaa oo aan qofka wax dilahaya dihnigiisa ama maskaxdiisa ku jirnin war qofkaanu ballan ilaahay amuu ku jira oo dilkiisu uu ka duwan yahay qof aan subaxkii dukanin oo labadooduba dilkoodu say khatar u tahay laakiin midkan uu ilaahay sheegay inuuba ballan iyo ammaan uu siiyey marka waa shay muraacaad u baahan in la fiiriyo dadka lagu xadgudbahayo oo aan loo fiirinayno war ninkaanu salaaddii subax ma dukaday waxay ka mid tahay marka xadgudubka diinadoo jira oo aan balla fiirinaynin war qofkaan salaaddii subax ma soo dukaday saaka وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى قال إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي لماذا إمام ووينا وحالقوري أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله inay dhaheen in lam yakun ilculamaau haddii aysan ahayn culammadu awliya allah awliyada allah haddaysan ahayn falaysa lilaahi weli ilaahay weli ma laha waxaa dhici karta marka dadka gabalkood mafhuumka awliyanimada intuu ka khaldamo nin aan waxba diinka ka garanaynin oo awsaaf mucayana lagu arkay in weli laga dhigo oo loo qaato weli inuu yahay ninkii diinka wax ka garanaya inuusan weli ahayn waxay ka mid tahay marka mafaahiimta khaldan haddiiba awliyo ay jirto waxaa ugu horaysa culammada diinka ku dhaqanta wa qaala alimaamu alxaafidu abulqaasim ibnu casaakira raximahu اllahu tacaala iclam yaa akii wafaqana allahu iyaaka limardaatihi wajcalnaa miman yakhshaahu wayataqiihi xaqa tuqaatihi ana luxuuma alculamaa'i masmuumat وعادة الله تعالى في هتك أستار منتقصهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waxaa hadalkaa iska le abulqaasim ibnu casaakir waa culammadii shaam waxa uu leeyahay akbar kitaab oo taariikh oo layidhah taariikh madiinatu dimashqi oo siddeetan mujallad ah nin marka muxadif wuxuu ahaa oo aada iyo aad aqoonta xadiiska ugu sarreeyey iyo taariikhda kitaab wuxuu leeyahay layidhah tabyiinu kadibi اlmuftari fima nusiba ila alimaami abilxasan alashcari kitaabkaasuu warkan ku dhex sheegay marka waxaa jira hadallo aad iyo aad uu qofku intuu uga fiirsado uu ku hadlo oo murti noqda oo kadib la kala qaadqaato marka hadal murti ah inuu yahay baa loo qaata marka aad baa marka hadalkan loo soo celceliya oo aad ku arkaysaa kutubo badan isagoo marka laga dhigay hadal yacnii lasoo qaato oo laga faa'iidaysto oo xikmad ah wuxuu leeyahay waxaa ogaataa yaa akhii wafaqana allahu tacaala iyaaka limardaati han allah subxaana wa tacaala hana waafajiyo innaga iyo adigaba waxyaalaha uu raadiga ka yahay wajacalanaa ha naga yeelo miman yakhshaahu kuwa ka cabsada wayattaqiihi ka gaashaanta xaqa tuqaatihi gaashaan gaashaan ka gaashaamasadiisa midda ugu wanaagsan ka gaashaanta ana luxuuma alculamaa'i masmuuma culammada hilbahoodu waa sumaysan yihin ayib wacaadat اllaahi tacaalaa allah subxaanaه wa tacaala caadadiisa oo fii hadki astaari muntaqisihim ku saabsan jeexitaanka asturyaalka kuwa hoos u dhiga culammada ama xaqira ama liida caadada ilaahay macluuma waa caado la yaqaano weeye caadada ilaahay ku saabsan inuu jeexo asturka kuwa sidaas yeela culammada hoos u dhiga ama liida ama dhaleeceeya ama naqsi u nisbeeya caadada ilaahay waa wax la yaqaano weeyaan yacni inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sitrigiisa jeexo oo qofkaas uu adduunyada ku fadaaxiyo iyo aakhiraba وأن mن أطلق لسانه في العلماaء بالثلب ninkii carabkiisa sii daaya oo culammada ku sii daaya oo biالثalbi caabayn iyo dhalacayn kula sii daaya ابتalaahu الlah allah subxaanaه وataعaalى wuxuu ku ibtilaynayaa tacaalىa sareeye qabla mowtihi inkaa intuuna dhimanin bimowti الqalbi qalbigiisa inuu dhimo ninkii culammada markaa arabkiisa ku sii daaya oo dhalacayn iyo caabeyn kula sii daaya ilaahay wuxuu ku ibtalaynhayaa intuuna ninkaasu dhimanin inuu qalbigiisu dhinto nas'alu llahi salaama waa dhici kartaa marka ummad badan in aad iyo aad loola yaaban yahay sida ay wax u dhaleecayn hayaan oo wax afkooda iyo lisaankooda ka badbaadayo culamaa ayna jirinin markii lala yaabo laakiin haddii la xusiisto qofka haddii qalbigiisu uu dhinto wax uu ka reebbanaa karaaba inaysan jirin marka dadka noocaas oo kale waa dhici kartaa in ay musiiba ay ku dhacday oo ah mowtulquluub oo aysan daraymaynin waxa ay ku sugan yihiin iyo waxa ay samayn hayaan iyo aahaarta ka dhalan karta waxa ay samayn hayaan falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi haka digtoonaadaan kuwa amarkiisa khilaafahaya an tusiibahum fitna amarka rasuulka kuwa khilaafahaya ha ka digtoonaadeen in ay ku dhacdo fitno fitno inay ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliiman ama cadaab xanuun badan uu asiibo